alxamdu lilah hanaaءu lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuur اlfahm waftax calayna bmacrifat اlcilm waxasin akhlaaqna bاlxilmi wasahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khaza'ini raxmatika ya arxam الraaximiin rabbi calimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasina darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdanaad min suurati tawba qaala allahu tacaala inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini ilaa aakhiri laaya maadaama laga soo sheekeeyey kuwa nebiga ku ceebaynaya calayhi salaatu wasalaam sadaqada iyo qaabku nebigu wax u qaybiyey waxaa la tilmaamayaa dadka sadaqada iska leh innamaa baana lagu xasrinaya sideeddaa qole oo la sheegayo oo aayaddu tilmaamayso ilaahay noo tilmaamayo baa sakadii iska leh innama asadaqaatu sadaqaadkii lilfuqaraa'i fuqaradii bay u ahaato iyo walmasaakiini masaakiintii iyo kuwa lagu cadfayo ka dambeeya alfuqaraa lilfuqaraa'i laan baa la geliyey wlmasaakiin iyana waa sidoo kale kuwan asha la geliyey waalcaamiliina calayha iyo kuwa ka shaqaynaya zakada iyo soo uruurinteeda iyo waalmu'allafati quluubuhum iyo kuwa qalbiyaashooda lasoo dumayo dadkaas waxaa lagu bilaabay fuqarada iyo masaakiinta sideeddaa qolay arrintu ku koobanta faqiirku iyo miskiinku maxay kala yihiin maxay ku kala duwan yihiin faqiirku waxaa la yidhi waa midka xoogaa nolola haysta miskiinkuna waxba ma haysto faqiirka noloshiisii wuxuu ku noolaan lahaa qayb ka mida ayuu haystaa toban shilin hadduu u baahnaan lahaa shan shilin iyo wixii ka sarreeyoo haystaa midkan kalena waxba uma haysto ama wuxuu u baahnaa shantii shilin tobankii shilin u baahnaa shan wax ka sii yar waan waxba u taraynin ayuu haystaa culimmada qaar waxay dhaheen markii sidaa la yidhaha marka miskiinkii baaba liito waxba ma haysto culimmada qaar waxay dhaheen miskiinkaa roone faqiirkaa daran ilaa labadooda hadda waa wada sheegan yihiin mar hadday wada sheegan yihiin mid kasta gaarkiisaa la rabaa in loo caddeeyo war miskiinkaa daranoo ama safiinatu fa kaanat limasaakiin dad wax leh bayba ahaayeene masaakiintaa waxhaysatee kan miskiinkaa baa wax leh oo noloshiisii wuxuu haystaa qayb ka mid a laakiin aan ku filnayn amaa faqiirku waxba ma haysto ayb nin reer baadiya waxaa la weydiiyey afaqiirun anta ma faqiir baa ta markaasuu yidhi laa wallaahi bal miskiinun wallaahi faqiir maaha buu yidhi maya miskiin baana ilaa wixii bay kala garanayaan iyagu moogta markaa miskiinkaa xaal ka we ka xaal wanaagsan faqiirka iyo maya faqiirkaa xaal wanaagsan kuwaas baa iskale sadaqada iyo walcaamiliina kuwa ka shaqaynaya ee ka shaqeeya calayha sadaqaadka kuwa soo ururiya kuwa diiwaanada haysa kuwa faylka qora kuwa diiwaan geliya kuwa xisaabiya waalcaamiliina calayha iyo waalmu'allafati kuwa lasoo dumayo quluubuhum qalbiyaashooda dad qalbigooda lasoo jiidayo islaamnimadaa loo soo dumaya dad iska wanaagsan oo ashraafuulcarab ah oo soo islaamay muslimiinah baa la siinayaa si ay islaamnimada usii makansadaan oo waxaa dhacday ninkii la dhihi jiray safwaan bin umaya wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa xoolaysiiyey iyadoo wa inahu la abqadu nnaas ilaya dadka kan la iigu nacayb badan yahay aan ugu carab badnahay uu yahay famaa zaala yucdiinii nebi moxamed kama zuulin inuu hadba xoole ii dhiibayo xataa inahu la axabu nnaasi ilay ilaahu nebigii ayaa ka noqday midka dadka aanu loogu kalgacal badan yahay aniga agtayda markaas wax siintaas weeyaan wlmu'allafati quluubuhum ama dad inta soo islaameen oo muslimiin noqdeen islaamnimadooda dacfi iyo taagdarra ku jidho ama dacfi iyo taagdarra kuma jidheen markii kuwan ashraaftahayo madaxdahayo soo islaamay xoola la siiyo kuway ka yimaadeen baa waxay dhahayaan qoladii haddeer ina ka tagtay xoola baa laga dherjiyey la sii kaasay ina islaamnimadii soo jeclaanaya markaa goormaa la siinayaa wlmu'allafati quluubuhum kuwa qalbigooda lasoo dumayo bacda maa ay muslimiin noqdeen baa xoolaha la siinaya ee qola hadda sheeko u socoto muslimiinta iyo wadahadal oo weli aan soo muslimiin noqon zakadii la siin maayo qofka zakada la siinayo shuruudda waxaa ka mid a inuu muslim yahay amaa waagi hore waaba laiska siinaya xataa isagoo maaragta weli aan soo makansan laakiin hadda ma la siinayo wlmu'allafati quluubuhum kuwaasna waa kuwa noocaasa weeyaan iyo wa fii fakki riqaabi qooraha luqunta qoor fakinteeda kuwa luquntooda la fakinayo oo la xoraynayo oo la kitaabeeyey oo la yidhi intaasoo xoolaa haddaa keentaan xor baa noqonaysaan kuwaasna waa la siinaya kuwaasaa sadaqada u ahaato addoonnimada baa laga fakinaya islaamkuna aad wuxuu u booriyaa una jecel yahay qofka in xornimo uu helo oo laga fogeeyo lagana fakiyo addoonnimada wa fii fakri riqaab iyo walghaarimiina bay u ahaatay kuwa madyuuniintaa qaanta lagu leeyahay walghaarimiin kuwa qaanta lagu leeyahay oo madyuuniintaa ee daynta loo haysto dayn baa cuslaysay wlhaarimiin kuwa daynaysan weeye iyo wa fii sabiili illaahi ilaahay waddadiis mujaahidiinta ku sugan ee muraabidiinta ee u cid kale ay wax ku sugayeen aysan jirin kuwaasaa sadaqada u ahaato hubkay ku dagaalami lahaayeen gaadiidkay raaci lahaayeen noloshoodii waxaasoo dhan baa la siinaya wa fii sabiili illaahi sadaqadu intaasi u ahaatay iyo wabani sabiili wadada inankeedii kii waddada maraya qariibka ahaa oo lahaa halkaa hallay gaarsiiyo sahaydii baa iga gooday daabadda uu meesha ku tegi lahaa baa la siinaya qarashka uu ku gaari lahaa baa la siinaya wa fii sabiili illaahi wabni sabiil fariidatan min allah wallahu caliimun xakiim fariidatan farada allahu fariidatan faradaha allahu fariidatan sakadaa ilaahay baa faral yeelay fariidatan buu faral yeelay ficilkii lagu kordhigayaa soo qadaraysaa fariidadaasoo min allaahi ka ahaatay wey wallaahu ilaahayna caliimun xakiimun weeyaan wallahu ilaahay subxaana wa tacaala caliimun caliim iyo xakiim waa faciil waa mubaalaqo caliim ilaahay subxaana wa tacaala waa cadiim lcilm mid cilmigiisu wen yahay xakiim cadiim lxikma weeyaan ilahi subxaana wa tacaala wallahu caliim xakiim sadaqadii sidaasaa looga soo sheekeeyey iyo zakadii waa waajib ilaahay saaray dadka hantida leh inay bixiyaan markii shuruuddeedii la helo nidaamka saxdaa loogu talagalay iyo cidda loogu talagalayna in la siiyo dadkaas haddii asnaaftaani ay meesha wada joogaan waa inaan sinfina laga tegin xoolihii la wada siiyo wey haddii laakiin asnaaftan qaybo ka mida la waayo qoleeda intii la helaa la siinaya wa minhum aladiina yuuduuna annabiya wayaquuluuna huwa udun qul udunu khayrin lakum yuuminu biاllahi wayu'minu lilmu'miniina waraxmatu liladiina aamanuu minkum wladiina yuduuna rasuula allahi lahum cadaabun aliim halkan waxaa laga hadlaya oo aayaadku weli ay ka sheekaynayaan munaafiqiintii waa layskaga digayaa qabaa'ixdooda iyo xumaantooda hadba nooc baa la tilmaamaya waxaa la tilmaamayaa inay nebi maxamed dhibeen calayh salaatu wasalaam inay dhaara beena ku dhaaranayeen inay aayaadka ilaahay iyo sharcigiisa ay ku jeesjeesayeen wa minhum waxaa ka mid ah wa minhum buu ka mid ahaaday wa minhum munaafiqiin waxaa ka mid ahaaday wa minhum munaafiqiin bay ka mid ahaadeen aladiina unaasun dad yaa dad baa ka mid ah wa minhum iyaga munaafiqiin min almunaafiqiina unaasun baa ka mid ah waxay ka dhigan tahay aladiina wa minhum iyaga waxaa ka mid ah aladiina kuwa yu'duuna dhibaya annabiya nebiga waa nebi maxamed calayhi salatu wasalaam maxay ku dhibayaan aqwaashooda iyo afcaashooda bay ku dhibayaan wayaquuluuna waxay leeyihiin huwa nebigu udunun waa dheg udunun dheg dee dheg dhegtaas ka daloosho wax allaale wixii warah baa ku dhaca oo ay maqlaysaa marka waa dheg iska furanoo wix allaale wixii u warrama iyo wixii loo sheego buu iska rumaynayaa bay leeyihiin kuwa udunun bay dheheen waxay dhaheen carabtu rajulun udunun waa markuu qofku maqlayo maqaalata kulli axadin qof kasta oraahdiis udun mufradka iyo jamac iyo waxaasoo dhan baa ku siman aludun waxay dhaheen alrajulu ladii waa ninka cid kasta u rumeeya wixii uu ka maqlo cid kasta codkeedana aqbala ninkaasaa la dhihi jiray hadda jaarixadan dhegtaan baa loo jeedaa xubinkan aalatu samaaca wax lagu maqlo waxay dhaheen huwa udunu wey waa dhegtaa iska furan wixii la doono baa loo sheeganaya waa kuu rumaynaya war kasta waa aqbalaya qul waxaa dhahdaa nebi allow udunu khayrin huwa nebigu udunu khayrin khayr udunkiis iyo dhegti weeyaan udunu khayrin khayr dhegtiis iyo maqalkeed buu lakum idinka idin yihi haween dhagaha in shar kaliya lagu maqlo iyo in khayr kaliya lagu maqlo iyo shar iyo khayrba in lagu maqlo intuba sooma dhacdo waxa weeyaan nebiga xaggiisa calayhi salaatu wasalaam waa udunu khayrin isagu isagu waa udunu khayrin khayr dhegti wey khayrku ku maqlaa udunu khayrin buu lakum idinka idin yihi ee udunu sharin idin ma aha khayrkuu nebigu maqlaa waana ku dhaqmaa sharka soo maaha nebigu kuma dhaqmo ma sameeyo hadduu maqlo xataa marka udunu khayrin buu lakum idinka idin yihi marka saa la yidhi marka waxay ka dhigan tahay kal uduni oo kaloo idin yihi marka waa tashbiihi baliiqa ahaayo markii adaatu shabihii iyo wajhu shabihiiba la gooyey baa waxaa la yidhi meeshii caliyun asadun oo kale waxa weeyaan waaba udunu khayrin saasoo kaloo idin yahay wey yuuminu waa u rumeeyaa yuuminu waa rumeeyaa nebigu billaahi ilaahay dhegtiisu waxay maqlaysa waa kan ilaahay buu rumeeyaa wayuuminu waa u rumeeyaa lilmu'miniina mu'miniintana waxay u sheegaan waa u qaataa mu'miniinta daacaddaa waxay u sheegaanna waa u rumeeyaa waraxmatun nebigu raxmad weeye wahuwa raxmatun nebigu waa raxmad iyo naxariis balu fiirso liladiina kuwii buu raxmad u yahay aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idinka mida nebigu raxmad buu noo yahay calayhi salaatu wasalaam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin koonkao dhan buuba u yahay mu'miniintana raxmad buu u yahayoo sababta iimaanka aan haysanno aan ku helnay isagaa nebigaa sabab oo calayhi salaatu wasalaam nebigaa ina soo gaarsiiyey nebigaa inoo sheegay mucallimkii koonka oo dhan khayrka gaarsiiyey weeye waaladiina kuwa yuuduuna dhibaya rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisa kuwa dhibaya lahum iyaga waxaa u ahaaday cadaabun cadaab baa u ahaaday cadaabkaasoo aliimun xanuun badan ama aliim mu'lam isagaba la xanuujiyey cadaab isagaba la cadaabay wey kuwa nebiga dhibaya maxay ku dhibayaan nebiga ceebaynayaan calayhi salaatu wasalaam waxaan nebiga dhinaciisa iyo jaanibkiisa laa'iq u ahayn ayay sheegayaan cadaabkaasay leeyihin yaxlifuuna waa dhaaranayaan munaafiqiintu billaahi ilaahay bay ku dhaaranayaan lakum idinkayna idiin dhaaranayaan liyurduukum inay idin raalli geliyaan kuwa munaafiqiina oo nebiga wax ka sheegay baa layidhi war maxaa waxaa u samayseen markaasay dhaarteen muminiintii bay u dhaarteen ilaahay bay ugu dhaarteen maxay u dhaaranayaan liyurduukum inay idinka idin raaligeliyaan raaligelin wey ha laydinka raalli noqdo macnaha intaa keliya wey ujeedkoodu sidaas baa dhacday ilaahay wuxuu yidhi wallaahu ilaahay iyo warasuuluhuwalxaal allaahu ilaahay iyo warasuuluhu rasuulkiisa muxameda calayhi salaatu wasalaam axaqu ay xaqnimo badan yihiin an yurduuhu inay raaligeliyaan damiirkii ifraad baa laga dhigay allah iyo rasuulna waa la soo sheegay walxaal allaahu iyo warasuuluhu axaqu ay xaqnimo badan yihiin mudan yihiin an yurduuhu inay raaligeliyaan waxa weeyaan jaanibka ilaahay baa tacdiimintiisa lagu tilmaamaya markaasaa damiirkiisaa laga dhigay amaahe marba haddii ilaahay la raaligeliyo rasuulkana raaligelin bay uta wallaahu warasuuluhu axaqu an yurduuh in kaanuu hadday yihiin mu'miniina mu'miniin xaqa hee inta jawaabkeeda iska soo qadaro falyurdu llaha warasuulahu ilaahay rasuulkiisa ha raaligeliyaan intay mu'miniinta u dhaaranayaanoo ay isleeyihiin muminiinta raaligeliya seeftooda a ka badbaadeen yaan laydin qabanin oo laydin ciqaabin ilaahay rasuulkiisa raaligeliya hadday muminiin xaqa yihiin alam yaclamuu ma waysan ogayn annahu xaal yashaani man yuxaadidillaah qofkii ilaahay la soodintama soodintan soodin man yuxaadidillaah qofkii ilaahay la dagaalama la soodintama soodinta ilaahay jeexay midaan ahayn isna iskiis yaa u mara oo tii rabbi ka leexda man yuxaadidillaah qofkii ilaahay la collaytama ilaahay khilaafa iyo warasuulahu rasuulkiisa yaa khilaafa la collaytama la soodintama muwaysan ogayn faana lahu isaga inay u ahaatay naara jahannama faana naara jahannam jahannama naarteedu lahu isaga inay u ahaatay faana lahu isaga inay u ahaatay naara jahannam khaalidan xaaluu yahay mid ku waaraya fiihaa naartaas jahannama la yidhaahda dhexdeeda dalika kaas naartaasoo lagu waarana alkhizyu waa hoog alcadiimu weyn hooga weyn weeyaan alkhizy alcaiim macnaha weeyaan dalika kaasaabaa alkhizy alcaiim ah dulli weeyaan yaxdaru lmunaafiquuna munaafiqiintu waxay ka digtoon yihiin ay ka baqayaan an tunazala in la soo dejiyo calayhim dushooda suuratun suurad in lagu soo dejiyo iyo aayaad suuradaasoo tunabbi'uhum uga warramaysa bimaa fii quluubihim iyaga qalbiyaashooda waxa ku sugan waxay aad uga baqayaan ilaa intaa qur-aan baa degaya nebigii baa jooga calayhi salatu salaam aayaddii soo degtay iyo suuraddii timaadaba waa baqayaan iyaguna way sugyihin inay munaafiqiin yihiin amaa idinka laydin fadeexadeeyaa amaa laydin sheegaa amaa laydin soo qabtaa amaa laydin tilmaamaa suuraddaas oo sheegta waxa qalbigooda ku sugan oo nifaaqa taas bay ka digtoon yihin oo ka baqayaan qul waxaa dhahdaa nebi allow qul istahziu istahziu sidaa dhabaali qul waxaa dhahdaa istahziu iskaga jees jeesa diinka ilaahay saa rabtaan yeela amarkaani muxuu yihi amarkaani waa tahdiid waxay ka dhigan tahay icmaluu maa shiitu waxaad doontaan sameey waxaad doontaan sameeyo raallaa lagaa yahay ma waa handadaad waa tahdiid waa waciid waa hanjabaad iska jeesjees ina allaha ilaahay mukhrijun min akhraja mukhrijun mid soo saaraya wey maabaa ilaahay soo saaraya taxdaruun aa ka digtoontihiin waxaa ka baqaysaan in la muujiyo ilaahay waa muujinaya waa soo saaraya waxa is leedihiin yaan la muujinin amaa waxaa la muujiyaayoo la shaaciyaa waxaa ilaahay waa muujinayaa waa waxaa qarsanaysaan oo nifaaq ah baa la yidhi islaamka ku jeesjeesi jireen intay ku jeesjeesaan bay dhihi jireen alla amaa layna sheegaa waxaanu balaayaa baan samaynay amaa layna fadeexadeeya midkood baa wuxuu yidhi wallaahi laa araanaa wallaahi iskuma aragna buu yidhi inaan nahay ilaa yaa shara khalqillaah khalqiga ilahi kuwa u shar badan inaan nahay waa isogyihin amaa layna maqlaayo layna fadeexadeeya haddii xataa boqol jeeda laygu dhufto waa jeclaan lahaa buu yidhi laakiin aan qur-aan inta la soo dejiya lay fadeexadayn laakiin qur-aan haddii la soo dejiyo lay fadeexadeeyo taasaa ii daran in allaha mukhrijun maa taxdaruun walain sa'altahum haddaa weydiisid iyaga kuwaa munaafiqiinta ah nebi allow walain sa'altu haddaa weydiisid war maxaa dhahdeen markii dhoweytoo baatil iyo been iyo balaaye ah oo aa sheegteen layaquulunna yidhaahdeen oo yidhaahdeen innamaa kunna anagu waxaanun ahayn naquudu kuwa iska dhumbanayo wanalcabu iska cayaaraya waa iska haasaawo iyo cayaar iyo sheekaa meesha nala madhae nagama ahayn ujeed iyo kas dhab nagama ahayn iska kaftan bay naga ahayd kaftan iyo cayaar iyo nafta u raaxaynteed waddadan sheekada ku marayn oo markii dhawata wixii aad islaamka ka sheegteen oo nebiga aad ka sheegteen waa wixii xumaayo aad ku hadasheen markii la weydiiyo innamaa kunaa naquudu wanalcab ayay leeyihiin inamaa kunaa nahuudu wanalcab sidaas bay odhanayaan waxaa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo soconaya ghaswadii la dhihi jiray tabuuk kuwa munaafiqiinana ka horeeyaan markaase waxay dhaheen bal hadda ninkaan aan la soconno duulaankaan aan ku jirno bal ninkaan maxay idinla taha la yaaba ninkan wuxuu rabaa inuu shaam qasriyadeedii furto xiindaabyadeedii iyo difaacyadeedii inuu jiiro oo furto hayhaata hayhaata see ku dhici kadhaa wuxuu ismoosiiyey bal arka marka meeshaana nimankaas reer ruum baa deganaa shaamta oo meeshaan itali laga xukumo markaas waa romaniinti markaasna dee markan dowladda adduunka ugu xoog badan booskay ugu jidho oo kale adduunka bay qoladaas waaga ugu jireen markaas waxay dhaheen bal ninkaa naftiisu wuxuu ugu sheekaysa arka nebi maxamed baa arrintii calayhi salatu wasalaam loo sheegay ilaahay baa daalac siiyey arrinku markuu saa u dhacay wuxuu ku yidhi waryaada waxaa iyo waxaasaa dhahdeen taasay dhaheen yaa nabiy allaahi innamaa kunnaa naquudu wanalcab waa iska ay cayaarayn kas nagama ahayn waxay iska ahayd iska kaftan iyo caycayaar ayay arrinku naga ahaa hadalkaasay ku hadleen inamaa kunaa naquudu wanalcab ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamedo aayaddaa soo degtay abillaahi ma ilaahay iyo wa aayaatihi aayaadkiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ayaa kuntum ahaateen tastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesaya qul waxaa dhahdaa nebi allahu calayka salaatu wasalaam kuwa munaafiqiinta waxaa ku dhahdaa abillaahi ma ilaahay iyo wa aayaatihi iyo aayaadkiisa iyo diinkiisa iyo sharcigiisa iyo warasuulihi rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam ayaa kuntum ahaateen tastahziuuna kuwa ku jeesjeesay istifaamku waa tawbiiq wacnan saasaa loola hadla darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab